بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته carruurtii islaamka ahayd ee ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee qisadii nebi aadam calayhi salaam sidee ayuu u ekaa nebi aadam calayhi salaam nebi aadam calayhi salaam waxaa gacmihiisa sharafta leh ku abuuray rabbiga weyn subxaanahu wa tacaala suuraddii ugu quruxda badnaydna rabbigan weyni wuu u yeelay nebi aadam calayhi salaam rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebi yuusuf calayhi salaam ilaahay wuxuu siiyey quruxda kala badhkeed sidaa darteed ayaa culummada qaar waxay dhaheen nebi yuusuf calayhi salaam waxaa la siiyey quruxdii nebi aadam calayhi salaam kala badhkeed aabbaheen nebi aadam calayhi salaam wuxuu ahaa ruuxa ugu quruxda badan basharka wuxuu rasuulkii ilaahay ee moxamed sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ilaahay baa ku abuuray aadam suuraddiisa dherarkiisu wuxuu ahaa lixdan diraac markuu abuurayna wuxuu ku yidhi waxaad u tagtaa oo aad salaantaa kooxda malaa'igta ahee halkaa fadhida dhegaysana waxay kugu salaamayaan maxaa yeelay waa salaantaada iyo salaanta durriyaddaadu ay isku salaami doonto wuxuu nebi aadam calayhi salaam uu ku yidhi malaa'igtii assalaamu calaykum waxay ayagiina ku dhaheen assalaamu calayka waraxmatullah waxay ku dareen waraxmatullah oo macnaheedu tahay naxariista ilaahay korkaaga ha ahaato nebigii ilaahaye moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ku kasta oo jannada gala wuxuu ku gelayaa suuraddii nebi aadam calayhi salaam kamana suulin khalqigu inuu yaraado ilaa iyo iminka taasoo macnaheedu ay tahay qof kasta oo bani aadama oo jannada gelaya ilaahay wuxuu u ekaysiinayaa suuraddii aabbihii nebi aadam calayhi salaam ee ilaahay uu siiyey quruxdii ugu weynayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu baray nebi aadam magacyada dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu baray nebi aadam magacyada makhluuqaadka nool iyo kuwa iman doonaba sidaa darteed nebi aadam wuxuu noqday caalim weyn iyo aqoon-yahan weyn oo ilaahay uu siiyey cilmi aad iyo aad u ballaadhan kadibna ilaahay baa subxaanahu wa tacaala malaa'igtii u bandhigay inay sheegaan magacyada makhluuqaadka malaa'igtiina way garan waayeen magacyadii makhluuqaadka markaasaa waxay dhaheen ayagoo si edeb iyo akhlaaqi ku jirto u hadlaya
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم waxay dhaheen malaa'igtu ilaahayow adigaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahane ee cilmi uma lihin wixii aadna barta mooye adiguna waxaad tahay alle cilmi badan iyo xikmad badanba malaa'igtii ilaahay ayaa ka cudur daaratay inay sheegaan magacyada makhluuqaadka kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nebi aadam wuxuu faray inuu malaa'igta uga warramo magacyada makhluuqaadka iyo magacyada malaa'igtaba nebi aadam calayhi salaam isagoo addeecaya rabbigiisa weyn ayuu malaa'igtii uga warramay dhammaan magacyadii la weydiiyey kadibna ilaahay baa hadlay oo wuxuu yidhi قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون wuxuu rabbi yidhi miyaanan idinku dhihin anigu waxaan ogahay qeybka ku maqan samooyinka iyo dhulkaba iyo inaan ogahay waxaad muujisanaysaan iyo waxaad qarsanaysaanba markaas ayay malaa'igtii ay u caddaatay fadliga iyo khayrka weyn ee uu leeyahay nebi aadam calayhi salaam iyo sababta ilaahay uu abuuray nebi aadam calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sharaf iyo karaamo iyo cisi uu siiyey aabbaheen nebi aadam calayhi salaam haddii dadka qaar ay ku faanayaan aabbayaashoodii dhalay annagu waxaannu ku faanaynaa aabbihii dhalay basharka dhammaantood oo ah nebi aadam calayhi salaam carruurtii islaamka ahayday waxyaalaha nebi aadam uu la gaarka yahay maxaad ka taqaanaa waxyaalaha uu nebi aadam la gaarka yahay waxaa ka mida kow ilaahay ayaa subxaanahu wa tacaala gacmihiisa sharafta le ku abuuray nebi aadam laba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku afuufay ruuxdiisa saddex malaa'igta ilaahay ayaa u sujuuday nebi aadam afar ilaahay ayaa baray nebi aadam magacyada dhammaantood shan basharka oo dhan wuxuu u yahay nebi aadam aabbe lix ilaahay ayaa nebi aadam dembigiisii dhaafay kana yeelay nebi allahu akbar carruurtii islaamka ahayday kaasi wuxuu ahaa nebi aadam oo ahaa aabbihii basharka maxaad ka taqaanaa haddaba hooyadii dhashay basharka markii ilaahay uu abuuray nebi aadam calayhi salaam ee uu jannadana la geliyey wuxuu dareemay kelinnimo isagoo u baahday qof weheliya oo jannada la jooga maalin maalmaha ka mida ayuu nebi aadam calayhi salaam uu seexday wuxuuna kacay isagoo madaxiisa ay joogto gabadh ilaahay u abuuray in uu ku nasto gabadha oo uu ku xasilo maadaama nebi aadam calayhi salaam uu aqoon iyo cilmi u lahaa dhammaan magacyada wuxuu gabadhii ugu yeedhay oo u bixiyey xaawa wuxuuna ku yidhi ilaahay wuxuu kaa abuuray feedhayda bidixeed sidaa darteed waxaa lagu dhahaa xaawa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa faray nebi aadam calayhi salaam in isaga iyo xaaskiisii xaawi ay degaan oo ay ku noolaadaan jaannada oo ay ka cunaan midho kasta iyo faakiha kasta marka laga reebo geed loo calaamadiyey oo loo astaameeyey oo lagu yidhi ha u dhowaanin geedka nebi aadam calayhi salaam iyo haweenaydiisii xaawi waxay ku noolaayeen nolol farxad iyo raaxo leh waxay cunayaan midhaha jannada waxay cabbayaan biyaha iyo cabbitaanka jannada waxay hadhsanayaan dhirta udgoon ee jannada jannada dhexdeeda kuma haraadayaan oon iyo baahina kuma qabanayso kumana gaajoonayaan kumana dharbeelayaan sidoo kale waxa la siiyey wax kasta oo ay ku raaxaysanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebi aadam iyo haweenaydiisii xaawaba u sheegay inaanay addeecin ibliis oo shaydaan ahaa oo ahaa ninkii diiday inuu u sujuudo nebi aadam calayhi salaam ee muujistay cadaawadda uu u qabo nebi aadam calayhi salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebi aadam calayhi salaam u dardaarmay inay iska ilaaliyaan shaydaanka ibliis si aanu uga saarin nicmada iyo khayrka ay ku jiraan ee ah jaannada carruurtii islaamka ahayd ee qaybtii saddexaad ee qisadii nebi aadamna intaa haynoogu joogto inta aynu ku kulmin doonno qaybta afraadna waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu